haatanna waa gabagabadii shirka iyo wasiir axmed garaash aad baad u mahadsantihiin wax badan odhanaayo dee wixii aan wixii la odhan lahaaba waa la yidhi bas kelmadun baan anigu idinkaga tegi lahaa runtii reer boston waan ogaay waad wanaagsanaydeen specially dumarku marka runtii soomaalida waxaa tiraa far keliya fool ma dhaqdo isku duubni baa wax lagu gaaraa waxaanu taban oo dhan isku duubni baa lagu gaarayaa marka waxaan lahaa dumarku waa isku duubanya raggu ha ku dayo goboladii sidii aan soo marayna waa ku idhi waxaa jira xoogaa yaryaroo meelahaas dee koley anu bustonian baan ahay reer buston baan ahay waxna waan kaga tegey waxna waa ka maqmaqlayay runtii waxaan codsan lahaa waxaynu wax ku qabanaynaa wadajir wixii la kala tabanayo ama wixii khaladaadana si saraaxaya looga wada hadlo oo dabeedna laysla saxo laakiin aan la kala kudlado iyo qolyo gidaarisa soo taaga iyo haddii aaba ku horeeyey ayn guux yaroo meelaha ka jirayo aanay waxaasi dhicin kolay nasiib wanaagna waxaa sheentay odayaal baa igala jooga bardacdii ay ka mid yihiin oo runtii dee soomaaliya oo isagu ka weyn waxyaabahan badina ku dagaalama arrimaha soomaalida iyo dadka iskuenkiisa marka waxaanu dhulkiina weydiin baahan yahay waxaa iska codsanaya inaad kusoo noqotaan maskax iyo maalba aada geysaan idinkuna halkan waisu baahan tihiin marka waxaan ku dardaarmayaa raggu inuu ku daydo dad badan baa jooga oo reer puntland ah iyo aad soomaaliba waa laga dhigi karaa runtii sida aan qabo maanta tafaraaq iyo looma baahna w anagaale kuwaas qolyahaas aan u gacan haadinayna marka waxaan kula dardaarmayaa inaad inaad mid noqotaan waana rajaynayaa runtii oo sida aynu maanta isugu wadanimin shirka aad si walba isugu timaadaan oo wixii khilaafaada aada ka wada hadashaan odayaashana taladooda dhegaystaan iyo inta wanaagsan ee mataqaanaa maskaxda wanaagsan ee weliga jecel dadka isimaadkiisa iyo ururintiisa aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa shamiraada aad shirkan soo shamirteen casuumadda aadii qabateen sida aada xilka isaga saarteen sida maamuuska leh aada iyo aada baad u mahadsantihiin waana geenayaa waddankii maxaa xaggii safaaradda safiir waa idinka ahayo runtii rag badan baan ka sugayay oo berigaanu sii dardaaranay inay meeshii yimaadaan oo wixii mashaariic la keensado balaano wixii xaggaa laga qaban karo wax badan hay-ado badan baa dhulkii jooga oo iska gurta khayraadka oo waxa loogu deeqo iyagaa dib mataqaanaa isugu celiya marka dad wax yaqaano oo waxaa la qaybsan karaa dee gacan baanu ku siinaynaa marka boston inay ka mid noqoto ugu horeyso dalad badan baa soo socda eh waxaan kula dardaarmayaa boston inaan laga soo dheerayn oo hadhow xabaalahuna way su faanaan baa la yidhi aan qolyaha kale ugu faano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
intaasi waa gabagabadii shirka waxaanad nagala soo qayb gaseen shirkan sidaa iyo shir kale oo kanoo kale la mida inta aynu dib isugu arki doonno wasalaamu calaykum sawir baynu la geli doonaa wasiirka waxaan jeclaan lahaa selfiin sawir buu naga qaadi doonaa layn layn inaynu soo daba istaagno wasiirka iyo odayaasha ka horeysiinaya kaas wuxuu ahaa xasan yuusuf oo soo gabagabeeyey shirkii sidaa iyo isbarqad loo xisaabay halkani waa radio